إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن Bismillahir Rahmanir Rahiim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda Islaamiga Al-Furqaan kuwa uga door koron. Taliyaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa ku dhintay dagaal shalay ka dhacay gobolka Galgaduud. sicir barar ayaa laga soo sheegayaa degmooyinka iyo deegaano ku tirsan xuduud baynaadka dhanka koonfur galbeed ee soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo xereeyey duuro muddo laba toddobaad ah u socotay odayaasha dhaqanka ee wilaayada shabeellada dhexe dowladda federaalka ayaa dad riyid ah ku dishay magaalada muqdisho dowro diini ah ayaa loo qabtay kawaanleyda degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka ku dhowaad boqol qof oo etoobiyaan ah ayaa lagu xiray dalka kenya ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkayna kuwa uga door korona haatana ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran taliyaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa ku dhintay dagaal shalay ka dhacay gobolka galgaduud faahfaahinta warkani waxaa soo jeedinayaa mahad cubeed saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa ku geeriyooday dagaal shalay ciidamada mujaahidiintu kula wareegeen deegaanka cadow kibir oo hoostaga degmada cadaado ee gobolka galgaduud iyadoona ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro kala duwan ka fuliyeen jubbooyinka iyo shabeellaha hoose faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dagaal shalay ka dhacay deegaanka cadow kibir oo hoostaga degmada cadaado ee gobolka galgaduud kaas oo dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa galmudug dagaalka oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa galmudug looga dilay askar iyo saraakiil halka kuwo kalena ay kaga dhaawacmeen iyadoona ugu dambayntii lala wareegay deegaanka taliyayaasha ku dhintay dagaalka waxaa ka mid ah taliyihii guutada saddex iyo tobnaad qaybteeda labaatan iyo koowaad ee askarta dowladda federaalka ninka lagu magacaabo cagaweyne cagaweyne ayaa u geeriyooday dhaawac halis ah oo ka soo gaaray dagaalka waxaana geeridiisa xaqiijiyey taliska ciidanka dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah eheladiisa sidoo kale taliyayaasha ku dhintay waxaa ka mid ah gaashaanla sare gasaawa oo ahaa taliyihii ciidanka lugta qaybta labaatan iyo koowaad ee dowladda federaalka waxaana sidoo kale saraakiishaas la dhintay saddex askari dhaawacana haddii aan eegno waa saddex askari oo uu ku jiro jenaraal cigaal oo ahaa taliyihii qaybta labaatan iyo koowaad ee ciidamada dowladda federaalka waxaa sidoo kale jira hub iyo agabyo kale oo dagaalka lagu soo furtay waxaana ka mid ah qore b k m ah dhanka kale haddii aan eegno ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaallo culus ku qaadeen fariisimayaal askarta dowladda federaalka ku leeyihiin jubbooyinka iyo shabeellaha hoose meelaha xalay jubbooyinka laga weeraray waxaa ka mid ah saldhig ciidamada jubbaland ay ka samaysteen buundada daariq oo dhacda duleedka magaalada kismaayo isla jubbooyinka waxay mujaahidiintu xalay dagaal toos ah ku qaadeen isbaarada ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin siinka dheer ee duleedka magaalada kismaayo shabeellaha hoosena haddii aan eegno ciidamada mujaahidiintu waxay shalay galab kamiin iyo qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku socdaalayay duleedka deegaanka beriire waxaana inta la xaqiijiyey weerarkaas lagu dilay afar askari halka ay ku dhaawacmeen tiro kale sicirir barar ayaa laga soo sheegayaa degmooyin iyo deegaano ka tirsan xuduud beynaadka dhanka koonfur galbeed ee soomaaliya faahfaahinta warkaasina waxaa inoo haayaa haashin cabdinaasir dadka soomaalida ah ee ku nool deegaanada dhaca xuduud beenaadka ay xoogga ku haystaan kenya iyo etoobiya ayaa waxaa soo wajahay sicir barar xooggan kadib markii ay etoobiya joojisay cuntada quutal daruuriga ah oo markii hore ka imaan jirtay dhanka soomaaliya tallaabadaasna waxay etoobiya qaaday markii ay la wareegtay ama ay sheer weyn ku yeelatay dekeda magaalada berbera oo ay canshuur la-aan isticmaasho arrintan oo ah ganacsi siyaasadaysan ayay ethoobiya ku doonaysaa inay deegaanada dhaca xuduudbeenaadka ee dadka ku nool iyada ku xirmaan waxaana hadda badeecada ethoobiya uga soo degta berbera la keenaa magaalada beledxaawo oo markii hore dadka deegaanadaas ku nool ay ka adeegan jireen qaar ka mid a dadkii oo saameynta ku yeeshay afduubka ganacsi ee ethoobiya samaysay ayaa ka warramay sida ay wax isku beddeleen iyo natiijada ay ka dhaxleen kenya dhexdooda oo dameeraley aan nahay owalna aan ka xamaalinayn magaalada beled xaawo oo saa u soo qaadno toos aan ugu imaan jirnay oo owal dejin jirnay waxaana qaadan jirnay bariiska aan wadno iyo sokorta aan wadno beled xaawo owal laga keeni jiray haddana beled xaawo aan ku celinaynaa suufaan ka qaadaa meeshaan aan marinaya madheera dhex marinaya beled xaawo u wadaa beled xaawo aan geynaya hadda etaa loo wadaa waxaan joogaa xaduudka u dhexeeya kenya iyo etoobiya oo helada ku magac dheer dameerdhaan dhanka soomaaliya xaggeed belxaawo markaas ka soo baxaya waa halka reeto dameer labaadoo lagu bedelaya malaha doonna ma laha laakiin dhankan waa laba dameer waa doon waa canshuur ethoobiya oo hadafkeedu yahay inay loqdo soomaaliya ayaa xitaa iyadoo rafanaysa waxay saameyn ballaaran ku leedahay siyaasadda soomaaliya waxaana ugu wacan siyaasiyiinta soomaalida ah oo aad ugu dhegan nugul dalabka ethoobiya waxaana caasimadda soomaaliya ee muqdisho la keenaa maalin waliba diyaarado wada maandooriyaha qaadka oo etoobiya laga keeno taas beddelkeedana waxay qaataan khayraadka badda sida kalluunka ama malayga waxaana arrintaas ethoobiya u saxiixay madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo taas oo ka dhigan cudur caafimaad ku beddelo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo xirayay dowro muddo laba toddobaad ah u socotay odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe faahfaahinta warkaana waxaa inoo haya sakariye cumar guya dayrmatirin gabayadan gaarwaday jiraye gogoshiisi waa laabayoo waan ka gaabsadaye inaan gebagabeeyaya inaan sii gandabiyane go'aan lagama gaadhine talaan lama gorfeeyaye munaasabadan oo ahayd mid seher sare loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen odayaal dhaqameedyo culummo iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay ka dhacday degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe munaasabadda ayaa waxaa lagu soo xirayay dowro muddo laba bilood ah u socotay odayaal dhaqameedyada beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe muddada ay socotay dowrada ayaa waxaa odayaashan ay ku qaateen duruuska kala duwan oo muhiim ah waxaana gabagabada munaasabadani laga jeediyey kelimaad kala duwan waxaa ka mid ahaa dadka ka hadlay madashay ka dhacaysay munaasabadan guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe cali biyow adinka markaad waxbarayseen waxaa kaloo idin socday mar walba ood u kallaxdeen amaad u soo carowdeen inaad diinka ilaahay aad barataan jannaad ka dhexlaysa xaaladdu marka meeshay taagantahay waagii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo beriga taagantahay laa yazaalu hada diinu qaa'iman yuqaatilu calayhi cisaabatu min almuslimiinna la weymaayo weligiisba waa taagan yahay dad u dagaalamana la weymaa marka inaan ku qadno in wax laydin tusiya arrinkaas looladan lahay waana laydin tusiyey sidoo kale dadka ka hadlay munaasabadan waxaa ka mid ahaa afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe macalin maxamed masaladaas waxay ku dhisan tahay odayaashanu maanta hadday baxaan nin walba ku laabtay deegaankuu joogay dagaal u sidaa waseefo u sitaa saaka seefta u sitana waxaa ugu horraysa alwalaa walbara inuu taxaqiijiyo waxay muga keenaysaa dadka inaan ka ceshanno gaalada inaan mataqana kuwa baarlamaanku sheegii wixii waa dhaqaaji waayeen waa riwadi la'yihiin ilaahay ha jajabiyo ilaahay ha dumiyo ugu dambaystay dhammaantayn taqwallaahi casa wajalla aan mataqana isu dardaarmaynaa waxaa markaani fursadda la siiyey mid ka mid ah odayaashii ka faa'iidaystay dowrada annagana waxaan rabnaa kaalinti dufeel inaan galno gaaladuna waa jabtee waa dhammaystiraynaa dadku sariir korkeeduu ku dhimaa kanee cadilaysa amba hergebaa dilaya hore u dhiibo nin walbow adaa helaaye ama se hayso rag bau helaayee kuuna soo hideeyey ma doonyo wura aabbaan ka dhexlee mawlac khayraad ku samay masaajid ku dhisaa maceel ku qod jid ku fal dhihi maaye waa jeclaysa adbahe ma dhiibin isna ku siimaa sidoo kale waxaa munaasabadani ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abu maxamed oo ka mid ahaa martidii soo xaadirtay gabagabada dowradan isagoona kula dardarmay odayaasha iyo waxgaradka loo soo xiray dowrada in ay gudbiyaan waxyaabihii ay barteen islamarkaana ay dareemaan mas-uuliyadda saaran waxyaabaha aan faa'iidaysanay iyo kheyrkii iyo wanaaggii aan barannay inaan ku dhaqanno marka koowaad waxaan ahay dad mas-uuliyiin ah oo dad xukumaya bulsho badan ku xihan tahay wixii aan barannay diinana la baray diintana waxay rabtaa ku dhaqan iyo dadbarid faafin ayaa rabtaa in la nashriyo qofka haddii nabadoon la dhaho ama qofka ugaaska meesha beesha xukuma ama maamula qofku si uu garanaya weeye qofkaas mas-uuliyad culus ayaa saaran marka waxaa la rabaa mas-uuliyadda shucuur bilmas-uuliya mas-uuliyadda inaan dareenno gabagabadii dowradan oo kusoo idlaatay jawi wanaagsan waxaa soo xiray sheekh xuseen cali fiidow oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab allah subxaana wa tacaala mahad celinaynaa naga dhigay dad muslimiina mujaahidiina alxamdulilaahi ilaahyaa ku mahadsan annaga oo gudanayna diinta islaamka dhaqangelinteeda barashadeeda iyo wacyigelinta nuqubo ka mida nuqubaa ulcashaa'ir fil walaayaad khaasatan walaayada shabeellada dhexe xafladdu maantay ee dowladdu way xiran tahay u jilib xirnaayo u yimiday oo laba bilood ilaahay subxaana wa tacaala ha ku deeqo diintaas ay barteen kuwa ku camal falana allah ka dhigo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal adag kula jirta shisheeyaha duulaanka kusoo qaaday dalka iyo kaaliyaashiisa soomaalida ah ayaa dhanka kale waxa ay dowraad muhiim ah u qabataa qabaa'ilka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah dowladda federaalka ayaa dad rayid ah ku dishay magaalada muqdisho faahfaahinta warkaana waxaa inoo haya maxamed daahir calisow magaalada muqdisho waxaa maalin kasta laga soo calaamadayaa dhacdooyin uur ku taallo ku abuuray waalidiinta ku nool gobolka banaadir waxaa qubanaya dhiigga dhallinyarada soomaaliyeed oo si xaqdaro ah ay u daadinayaan ciidamada dowladda federaalka dilalka ayaa waayahan waxa ay noqdeen kuwo xargaha goostay mana jirto cid wax ka qabanayso xilli madaxda dowladda federaalka ay ku mashquulsan yihiin doorashooyinka iyo boobka hantida habeen hore degmada kaaraan waxaa lagu toogtay xamsa cabdow axmed iyo axmed cabdow axmed labadaasi ninba waxa ay ahaayeen walaalo waxaana toogtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xamse cabdow axmed waxa uu mu'adin ka ahaa masjid ku yaala degmada kaaraan waxaana dilkiisa ka naxay jameecada masjidka kuwaas oo ka qayb galay aaska xamse cabdow axmed walaalkiisa axmed cabdow axmed ayaa dhaawac daran la jiifa isbitaal kuwii dilka geystayna waxa ay ka mid noqdeen askar kale oo horay dilal kaga geystay magaalada muqdisho kuwaasi oo aysan jirin cid daba gashay ama soo qabatay wiil la dhashay walaalaha la toogtay ayaa waxa uu ka waramayaa sida ay wax u dhaceen dowladda soomaaliya markaa usoo jeesto ciidamadu waxay siisaa mushaar laakiin ciidamadu waxay mushaar u soo qaataan inay ummadda soomaaliyeed shacabka inay laayaan labadan wiil mid hooyadiisoo soomac islaamiya xaaskiisa u socday midna gurigiisa uu soo socday hooyadiisuu rabay inuu xalay la jiifto alxamdulilah maysan dhicin tiirbiya dhacday dowladda soomaaliya waxay ku mashquulsan tahay siyaasad amnigii dalkaan sugaynaa wax amni sugan ma leh annagaa nagula baabi'iyey hooyooyinkiina maalin walba aw-ooynooyin xaasaskiina asay saaranooyin ilmo yaroo carruura ah oo umulku jiraana agooman aabba ma haystaan daryaal ma haystaan intaasoo dhanna waxaa sababteeda leh dowladda soomaaliya ciidamada dowladda federaalka oo mukhaadaraadka isticmaala ayaa shilimaad yar u dila dadka muqdisho iyagoo dhaca hantidooda dilalka ugu badan waxaa wajahaya dhallinyarada ka xamaasha mootooyinka bajaajta waxaa keliya ee dowladda laga maqlo ayaa ah inay cadaaladda hor keenayso askarta dilalka geysata laakiin ma jirto wax tallaabo ah oo dhankaasi loo qaaday dowradiini ah ayaa loo qabtay kawaaleyda degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka dowradani diiniga ah ayaa loo qabtay kawaanleyda degmada saakow taas oo soconaysay muddo toddobaad ahi iyaga oona ku qaateen casharo muhiim ah dowradan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maktabka caafimaadka ee degmada saakow iyo maktabka dacwada dadka ka faa'iidaystay dowladani diiniga ah waxay gaarayeen afartan ruux munaasabadda xiritaanka dowladda waxaa ka soo qayb galay culamo iyo waxgarad ugu horeyn waxaa kelimaad halkaas ka soo jeediyey malaqbiyey oo ah ugaaska beesha macalin weyne kaas oo kawaanleyda ku baraarujiyey marka hore alla ka cabsiga ummadduna xoolo nadiif ah u qalaan barnaamijkaas caafimaadka xoolaha la qalayo hadda cudurro fada barmayo cuduran geela hadda socdo waxaa dilaya cudur yahdo qararka qararka waa sida karoonoo kale sambabada waay sambabkana waxaa waaye cudurka galo neef sambab u dhintay yaa la soo qalaa waa la gadaa waa la cunaa kawaanka waxaa ka daran xaafadaa lagu gadaa meel duur ah ji lagu gada ummaddu marka caafimaad ahaan waxaan adiga aad cunaysid nin kasta oo kawaanla ah ilaahay uga cabso wax xalaal ah si aad u heshid miisaankaagii oo saxan meeshii oo nadaafad leh qalitaanka oo sidii loogu talagalay ah waxaan rabnaa in loo sameeyo walaadina ay dabagal samayso lana kontaroolo yaan leeyahay dardaaranka malaaqbiyey kadib waxaa isna hadlay macallinkii bixinayey casharada ay qaadanayeen kawaanleyda waxaa la rabaa qofka markuu ka tagaayo kawaanka inuu biyo kulul ku dhaqdo kawaanka meesha uu ku shaqaysto inuu biyo kulul ku dhaqo sidii bakteeriyada iyo fayrusyada iyo mataqaanayo waxyaalihii meesha iyo cudurro fangaay oo meesha ku haraa jiro oo haraadigaas ka dhasho inuu biyo kulul ku dhaqo subax inuu iska raacsiiyo barnaamijkan faydhoorka oo qaybta xoolaha iyo mataqaanaa way imaan doonaan oo cudurro laga baaro oo shabad loo sameeyo insha allahu tacaala bulshada marka waxaan mataqaanaa leenahay marka dadka barnaamijkan qala bulshada ha loo naxariisto de wax nadaafsan oo wanaagsan inaa siisaan idinkula talina oo jazaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu haddaba waa kuwan dadkii ka faa'iidaystay dowladda oo sharaxaya waxyaabaha ay ku qaateen dowladan waxay noo socotay todoba maalmood aninsood ilaahay barakaay ulmadii hana barti doori badanna ku rajayaan haddii ilaahay er haddana doori badan ilaahay mahadle ulmadii oo ninka weertii walaagasi ilaahay ajar iyo hasanaadta ha ku siiyo haddana dowladii ini nin kordhiyo nin lamaayo badan dowladu eeda ninka bati haddana eed haddana ninka macaneeyo haddana dhallinyaro badan afartun iyo dhowr qof oo kawaanliya dowladun ulmada ninka talagali ulmada allaha sharafa ilaahay kheyr ha sii degmada saakow ayaa waxaa marar badan sidan oo kale kaga dhacay dowraad diini ah oo ay soo qaban qaabiyeen makaatiibta caafimaadka iyo dacwada degmada halka warka idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga alfurqaan ugu dambayntiina ku dhowaad boqol qof oo etoobiyaan ah ayaa lagu xiray dalka kenya ciidamada c i d da ee dowladda kenya ayaa lasoo sheegayaa in ay xabsiga u taxaabeen sagaashan iyo kow etoobiyaan ah oo lagu eedeeyey inay si sharci daro ah ku galeen waddankaas dadkan etoobiyaanka ah oo u badan dhalinyaro ayaa laga soo saaray guri ku yaala milimani oo ka tirsan deegaanka kitangela ee ismaamulka kaji'ado etoobiyaankan ayaa doonayay in ay ka sii tahriibaan waddanka kenya waxaana guriga ay ku jireen ku soo xaraystay nimanka mukhalisiinta la yidhaahdo warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga inta